dowro socotay muddo toddobaad ah islamarkaana goobta lagu qabtay laga dheehan karo boorar aad loo soo xardhay ayaa waxaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay u soo xirtay beesha cawlyahan ee dega deegaano badan oo ka mid ah wilaayadaasi dowradan ayaa loogu magac daray saxaabiga jaliilka ahaa ee sacad ibnu cubaadah radiallahu canhu dowrada ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid a culimmada diinta islaamka nabadoonno ugaaska guud ee beesha iyo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe mid ka mid ah nabadoonnada ayaa tilmaamay dadka loo qabtay dowrada tiradooda iyo duruusta ay qaateen dowradani waxaa loo qabtay beesha cawlyahan beesha cawlyahan waxay ka kooban tahay dowrada gashay ugaaska nabadoonnada waxgaradka iyo aqaliinta dadkaas ayaa dowrada loo qabtay waxayna ka kala imaadeen magaalo kala duwan waxaa ka mid a bu'aale salagle waraabo guba hargaanti weelmareer waraha dhoobley dowradaas ayaan meeshan ku qaadannay waxaan ko u mahad celinaynaa allah subxaanau wa tacaala umma xarakadaan u mahad celinaynaa umma walaayada gobolka ee makaatibtiisaan u mahad celinaynaa uu hogaaminaya sheekh cali daraweys waxaa sidoo kale goobta ka hadlay ogaaska guud ee beesha cawlyahan dowro ballaaran shareecada islaamka lagu koryeelahayo laguna baranayo beesha cawlyahanna loo qabto waxaan qaadannay cashir kala duwan u horeeyo towxiidka iyo qur-aanka waxay kor u qaaday kitaabka waxayna qaadatay duruus kala duwan oo lixdan xiisadood ah nin walbana goosdambeesku kitaabkana midigtaan ku haynaa biidni illahi alkarim waxaanu kula dayraynaa saliibi iyo wixii soo raacay wax u soo dhowaan karaan uusan jirin biidni illahi alkariim allahu akbar
sheekh cali darwiish oo ah waaliga wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey xiritaanka dowrada
dowrada sidaad ogtihiin waa waxaa loogu magac daray sacad binu mucaad waxaana shicaar looga dhigay ayanqusu diinu wa ana xayun saxaabigaa jaliilka ayaa magac looga dhigay saxaabi kaleoo jaliil ahaa hadalkiisana waxaa looga dhigay shicaar ayaa looga dhigay ilaahayna waxaan weydiisanaynaa sida shicaarkeedu uu yahay inuu ilaahay ina waafajiyo diinku inuusan nusqaamin inagoo nool ree colyahan oo nool oo baha iyo boqor leh oo dhalinyaro leh oo xoolo leh oo hanti leh ilaahay diinkiisa inuu nusqaamo raalli miyaan ku noqonaynaa diinka ilaahay wuxuu inooga baahdo oo difaaca ama maala inaan ku bixinno nafteenna iyo maalkeennaba soo diyaaruma nihin
si kastaba ha ahaatee gobollada ay maamulaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxaa si dardar leh uga socday doorooyinka noocan oo kale sidoo kalena ay barbar socdaan kulamo looga hadlayo sidii dacwada islaamka loo horumarin lahaa loona kobcin lahaa garaadka ummadda islamarkaana loo gaarsiin lahaa bulshada muslimka ah dhowaan ayay ahayd mar ducaadda wilaayaadka hiiraan iyo shabeellada dhexe ay degmada buuqa qable ku soo gebagabeeyeen kulan wada tashi ka oo lagu lafagurayay horumarinta dacwada islaamka